bismillaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warkaa subaxnimo ee rediyo isnay qodobada aad ku maqli doontaan saaka wararkeena waxaa ka mid a haween ku nool magaalada jowhar oo noloshooda ka maareeya iibinta cawska boqol geed oo loogu talagalay bacaad celin oo la gaarsiiyey deegaanka budbud ee gobolka mudug shirkii ugu horreeyey oo looga hadlay caafimaadka wadnaha oo muqdisho lagu qabtay olol nadaafadeed oo laga sameeyey garoonka injineeriso ee gobolka banaadir shir looga hadlayay dhaqangelinta xeerka maaraynta deegaanka oo lagu qabtay magaalada garowe akhbaaraadka dibadda saaka waxaad ku maqli doontaan qaramada midoobey oo cambaaraysay waxaa ka socda waddanka suudaan
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saamaynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhda waxa ay ku beegan tahay ko iyo soddonka bisha oktoobar sanadka labada kun shan iyo labaatanka magacaygu waa abdaxsiis xasan cabdulle haween ku nool magaalada jowhar ayaa noloshooda ka maareeya iibinta cawska saare cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa haween badan oo ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa nolol maalmeedka qoyskooda ka maareeya guristii iibinta cooska qaar ka mid ah haweenka ku shaqaysta guristii iibinta cooska oo aan kula kulmay suuqa weyn ee xaafadan dibadaag ayaa rediyo isnay ugu warbixiyey shaqada ay qabtaan iyo sida ay nolosha qoyskooda kaga maareeyaan way cabdi meeshaaniitii aan coosaan soo gurnaay suuqaan coos ka egnaay yaay afar iyo labaatan saaco iska fadhinay maalmaa barkeeda waa xareeynaa cooska wax naga gadanaayo male waxaan u baahnaay inaa coos leeda soo taageertiin oo u timaadiin oo wax siisiin yaahe waa iskarafaasannahay anaka coosaan gurnaay waxaan kaloon ka shaqayna coosa daawayna jibaalaan dhaweynaay jibaalkii markaan dhawnanay sidaas lacag waa ku seelaynaa cooskiina maalmaha kaagnan haddaanaala gaduwa waa iska xareynayna saas cawadii ilma waa u ku seexinay waxuma u hayno ee si degdeg naaga soo gaara silaan coosle unahay aan ka soo qaalay tuuluda baareey aan ka keenaay waa soo saarsadaay suuqaan keenaay marka barkeeda ma soo qaadi kari mootaan aan iska barya haddaan soo waayna anigan aa keena beer aniley ma jirto oo kasoo guro beera islaameedaan kasoo gurtaa meeshii liiga soo raacday waa kasoo baxaa meeyi kalene waa oo dadka guriidaan waa iska soo gurtaa hadday liiga soo raacdayna waa iska soo baxay mar qontanas ii goynaa mar lixdanas ii goynaa marna afartanas ii goynaa halaas ka bada maba jirto xilliga oon cooska guraayo markaan beera bee hoolka haasto beeriyan hoolka haasto haddaa beera hool leegna coos kalenba guraay baanba cunaay baan waxaan kaloo shaqonka shaqeeyne male sidii coosle unahay naga soo gaagaara si degdeg ee inaanaga soo gaartiin aaluu baahan yahay
coos baan ka shaqaystay wax kaloo qabta ma laha baay waan haasaay meel aan wax ka geysan ma laha nimankii waa beeray nufulowaan cunkay wax naga sugowaan ilmaayo caanay nagarawaan ninkii cunuush nagarawaay meelaan wax ka geysano ma laha staa tabar darna waan haasaay cooskaan waxaan ka keenay duurka huwiga dhexdiisa hirqiisaan kasoo guuray nacaas le qabsada bahar le qabsada meel duur oo jaq aan galay intaa hoosana iska guruwa coos shaqadeyn dhan waa buuq shaqadeyn dhan coos kale ee buuq shaqo kale ma ugu qabti baani shaqal nin yeelay mala cooskaalni shaqadayga ah isan kun afartan kun oo iska hela afartankii ilmaa iskil bibiyeysta hadda saan saacadaan tum iyo koob saaca meeshaan fadhiyay as coos iyaalay ilmiyada waxa iga suguwaan wax meel aa keenna mala cooskee iyaal aa bee xataa lii dhownama qorufeeyaalan waskii gurina gacanta iskii goynaynay waa iska qalinay gacanta dhiiggaana baxaayo sidaasaan kusii shaqaysnay aan soo maraay bijaajo magobkeda bijaajo waa soo waaya beerahan kasoo quraay marka bukit waa helaay marka bukitna aan soo waaya mininkan soo aadan beeraa dhexdoodaan kasoo quraay aan ilmihii wax ku siistaay anana garowaan aybo wax wax isiiyo male saasoo jirto muddoan dhiibiyo waay ulkoo yar aan dhiibinay haddaan alxamdulilah mako ilmaha daba ii koreen waxba ii qabteen maasdaan anigoo cooskiian qaadiyo mar waa la helaa marna waa la waynaay mar waa helay aday marna waa waynay laasan wixii ilaahay kuusoo dhiiwaa minanka ilmaha ugu tabi haweenka soomaaliyeed ayaa soddonkii sano ugu dambeeyey kaalin muhiima ka qaata maareynta qoyska kuwaasi oo qabta shaqooyinka kala duwan ee bulshada boqol geed oo loogu talagalay bacad celin ayaa la gaarsiiyey deegaanka buudbuud ee gobolka mudug xalime cali ibraahin ayaa soo jeedinaysaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug ayaa boqol geed ku wareejisay maamulka deegaanka buudbuud ee gobolka mudug si looga qayb qaato dadaalada lagu xakameynayo faafidda bacaadka iyo ilaalinta deegaanka munaasabadda warjiinta geedahani oo ka dhacday gudaha deegaanka boodbood ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda maamulka deegaanka iyo bulshada deegaanka iskuduwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug cabdiweli ayaa sheegay in geedahani la bixiyey ay yihiin kuwa adkeysi u leh xaaladaha dhulka bacaadka ah islamarkaana loo qorsheeyey in lagu beero meelaha ay bacaadu ka faa-iideyso meelaha bacaha ku fidayso si looga hortago nabaad guurka iyo daadadka ay keento dhulbacaadka sii kordhaya sanadka laba kun labaatan iyo shan ilaahay mahad iskale waxaan iskugu nimid meeshaan deegaanka budbud oo bariga gobolka fog gobolka mudug oo ka caawinayay ciid iyo dirla-aan iyo meeshii oo buubu ka kacay ayaana soo gaartay akhbaarteedu wasaaradda beeraha ee gobolka marka sidaa daraaddeed waxaan ugu talagalnay boqol geed oo dhirayn ah oo ka kooban ilaa saddex nuuc oo lagu talagalay in deegaanka lagu dhireeyo ayaan ku wareejinay maamulka oo hogaaminayo guddoomiyaha iyo odayaasha dhaqanka oo deegaanka waxaan leenahay intaas ka badan ayay ahayd inaan keenno laakiin hawsha oo nagu ahay deg deg iyo xalay oo goordambana loo soo sheegay ayaan waxaan ugu talagalnay intaana dhiig joojin haddii ilaahay qadarana waxaan rajaynaynaa intaani in ka badan inaan soo gaarsiin gudoomiyaha deegaanka boodbood iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ugu mahad celiyey wasaaradda beeraha dadaalka ay ku bixinayso ilaalinta deegaanka iyagooba balan qaaday in bulshada deegaanka ay si dhow u ilaalin doonaan geedaha la keenay islamarkaana ay ka shaqeyn doonaan baraarinta ololayaasha dhirbeerista kale oo wasaaradaha oo sidaasoo kale ayaguna ku shaqada leh macnaha waxa weye galmudug inay wax ka geystaan oo ay deegaankaas il naxariisle ay kusoo fiiriyaan baan leenahay aad iyo aad baad uga mahadsantihiin weye annaga reer mudug waxaan isla qaadaan inaan inaan sirigi soo gadanno cayrasha meesha ka qodno abaabul fiican aan samayno wasaaradda ugu horreysa oo aan u tagno waxay noqotay wasaaradda wasaaradda beeraha galmudug agaasimiyaa aragnay maasha allah nabadfalaanba nagu noqota wuxuu yidhi waxaan waa dhigjoojin kudhi soo dhawaada qof oo malada aragtaan forniyo baraag biyaa meel lagu keena mise boodad biyaa lagu keena wax ka fiican buu yidhi babaalahan biyaa qabsarta nafta ku ari kadib hadla annaga agaasimuhu caaga biyaa waa noo dhiibo nafta lagu soo ari waa taas geedi waa haynaa waagu mahadnaqayna waa mahadsan yahay waxaan rabnaa siyaasi la mid a inaan codsi dheer iyo baaq dheer u dirno wasaaradda day-ada wasaaradda cimilada iyo deegaanka isbeddelka cimilada deegaanka iyo wasaaradda xanaha xoolaha deegaankaas barigaas fog ee budbud wuxuu ku tiirsan waa xoolo xoolihii markii hadday dhirtii dhammaatay cimilada isbedelshay iyo barkaceen xoolihi waa baabaceen dadkuna waa soo guurayaan kaga mahad celinayna wasaarad ahaan aan kaga sii mahad celinayna ballanqaadka kale ee aad ballan qaadeen oo aad tirahaan mashaariicda kale ama dhirta ama waxyaalaha kale ee wax ka-oolka oo deegaanka waxtarka u leh waa geenina aad tiraan waan kaga mahad celinayna ciddii maaragtay meeshaa ka qayb qaadata aadaan ugu mahad celinaynaa jisaakallah hay-adaha kale oo ku shaqa leh waxaan rabnaa inay deegaanka soo booqdaan waad ogtihiin oo haddii alla yidhaahdo hay-addii ugu weynayd oo maanta hormuudaa deganayd anteeradoodii meesha ka mudnayd waa la raro meel kalea la geey dhibaatada intaa leeg marka waa dareemi kadhaan maaragta ii sheeg meeshaas dadka ku noole toban kun oo qof magaaladaas waa ku nooshahay waana barakac saaka inay ka guuraan bay degan tahay marka waxaan idin leenahay walaalayaal ka qayb qaad talabadan ayaa qeybka qorshaha ballaaran ee wasaaradda beeraha galmudug ku doonayso in lagu xoojiyo dharweeraysta iyadoo u soo ceelnooleynta deegaanka guud ahaan deegaanada ay bacaaduhu halista ku tahay iyadoo laga filayo in ololahani lagu beero kumanaan geed sanadka gudahiisa shirkii ugu horeeyey ee looga hadlayay caafimaadka wadnaha ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya nuur maxamed cabdi ayaa saakee la diyaara waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka qabsoomay shirweynaha caafimaadka wadnaha oo noqonaya kii ugu horreeye ee heer qaran ee soomaaliya ka dhaca shirkan ayaa lagu soo bandhigay habraaca ka hortagga iyo daaweynta cudurka dhiikarka waxaana dooda adag laga yeeshay in xoogga la saaro baahida degdega ah ee loo qabo qorshe midaysan oo looga hortegayo laguna maareynayo cudurkan kulankan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyeyaasha caafimaadka ee dalka dhakhaatiir cilmi baarayaal ka kala yimid daafaha caalamka ee gobolada dalka iyo caasimadda madax ka socotay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o xubno ka socday ururada wadnaha ee dalka kenya ethoobiya iyo suudaan iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana shirkan dhakhaatiirta halbeeg ay kaga dhigeen horumarinta daryeelka wadnaha iyo dhiigmareenka ee soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor guuleed cabdijaliil ayaa ugu horeyn ka hadlay furitaanka shirka marka annaga wasaarad ahaan istraatijiga oo aan n c d-ga oo hadda laga shaqaynayo xoogga saari doono waxaa waaye wacyigelinta iyo baahinta adeega caafimaadka aasaasiga in lagu daro daweynta xanuunada aan faafin wuu ka mid yahay xanuunada ku dhaca wadnaha taa marka waxay fududayn doontaa in la gaarsiiyo hadday ahaan lahayd daweyntii ama wacyigelintii ilaa heer tuulo hadda maanta halka aan joogno waxaa waaye in lagula tacaalo hanaanka dhexe caafimaadka secondary levelka in lagula tacaalo xanuunada ku dhaca wadnaha si maaragtay patient centered ah ama bukaan maaragtay lala tacaalayo
qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanada ka qaybgala shirka ayaa bogaadiyey tallaabadan lagu horumarinayo wax ka qabashada xanuunka wadnaha waxyaabo badan oo ka maqnaya waddanka oo ay ka mid ahayd yacni qaybta carruurta ku dhasha congenitalka waa laga wada howlgalay wax badanaa ilaa hadda ka hirgalay kadib waxaa aad yo aad loogu mashquulay in yacni qaybta qalliinka wadnaha ama open heart surgery-ga laga howlgalo bilow fiican ayaa jira epidmologiga ool waan ka dharagsanahay hybertensionka iyo maxaala prevalensigiisa in soomaaliya waxaan ognahay definitionka guidelineka ay maxaa la dhahay adapt garaynayno inuu raacayo kan w h o goormaan dhihi karna hybertension waa qofka systolic pressureka hadduu boqol iyo afartan ka badan yahay diastolic pressurekana ka badan yahay sagaashan hadduu dadka high-risk group yahay numberka sidaas waa ka yaraanaya dabcan far kaligeed fool ma dhaqdo aan isku kaashanno badbaadada bulshadana soomaaliyeed muhiim maahan isbitaalka loogu adeegay waxaa muhiim ah in qofkaas adeeg dhammaystira uu helay goob kastana uu ka helay uusan dibadda u aadan ayaa muhiim ah aan isdhammaystirno insha allahu tacaala keliyaan iska ilaalino isbitaallada inay fuustooyin isku riixaan laakiin ha lagu dadaalo in leesgarab galo insha allahu tacaala dhakhaatiirtana waxay wax ku noqon karaan consultationis tixgelin seniority iyo inay iskaalmeeyaan isdhammaystiraan
ugu dambeyn waxaa shirka soo xiray wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji oo bogaadiyey dhakhaatiirta soo agaasintay shirkan waxaa ilaahay mahaddiisa ah maanta kaysas badan oo dibadda loo aadi jiray xaalado badan in dalka lagu xalliyo waxyaabo badan oo operation interventionis ah oo aan la samayn karinna in maanta la sameeyo waa ilaahay mahaddiis oo guul la gaaray waxaan rajaynaynaa haddana in hore loo sii socon doono hore socodkaas ayuu qayb ka yahay shirkan maanta laisugu imaaday oo laisaga wareysanaya cardiovascular diseaska soomaaliya discussions maanta saakasa u imaadeen ilaa hadda discussions aad ka lahedeen iyo doodo aad ka yeelateen iyo cilmibaarisyo aad soo bandhigteen waxaan rajaynaa shirkan inuu noqon doono mid joogto ah oo la qaban doono sanadla ama ha noqdo maaragtay inuu socon doono mar walbaba lagu soo bandhigo wixii update ah oo dalka kusoo kordhay iyo challengeska jira iyo talooyin ku saabsan sida challengeskaasi lagu xallin karo in mar walba lagu dadaalo shirarka noocan in la qabto aad baan usoo dhaweynayaa tallaabadan ayaa ah mid lagu horumarinayo wax ka qabashada xanuunka wadnaha islamarkaana muhiim ay u tahay bulshada olol nadaafadeed ayaa waxaa laga sameeyey garoonka injineer yariisow ee gobolka banaadir xaliim cali ibraahin ayaa mar kale soo jeedinaysa
gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliya aadan faarax taqal iyo dhammaan shaqaalaha xiriirka ee si wada jir ah u qabtay howl nadaafadeed oo laga nadiifinayay xarunta xiriirka kubadda cagta iyo sidoo kale garoonka injineer yariisu ex banaadir stadium gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed axmed faarax ayaa ka warbixinaya ololahani nadaafadeed ay ka sameeyeen garoonka injineer yariisow
saagteen laakiin shaqo ka dheeriya shaqadii aan qaban jirnaa saa ka qabateen nin walba fiilkuu ka shaqaynaya intuu kasoo tago uu funaanad soo xirtay shaqo waxay ku fiican tahay iskaa wax u qabso raggii soo gaaray baa soo gaaray waxaan u malaynayaa intiina badan macalimiinta waxay soo gaareen shaqo iskaa wax u qabso ah dalka lagu nuurinaayo lagu qurxinaayo waxaa inoo ballana maalin walboo khamiisa waxaan caadaysanay maalin kastoo khamiisa inaan free macnaha shaqada free laga yahay oo xafiiska aan la imaanin hadda wuxuu ka dambeeya hadduu ilaah yaraa waa in maalin kastoo khamiisa shaqo meeshay nooga taalo oo nadaafadda saan oo kale aan ka shaqayno garoonkan saaka injineeriyadiisow shaqo fiican aan ka qabanay khamiista xiga insha allah wiiga dambe haddii ilaahay nabad nagu gaarsiiyo inaan garoomada kale aadno xafiisyada aadno inaan joogtayno maalin walba oo khamiisa howshani nadaafadeed ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ee lagu hagaajinayo deegaanka shaqada iyo goobaha lagu qabto howlaha ciyaar shir looga hadlayay dhaqangelinta xeerka maareynta deegaanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada garowe ee caasimada puntland wasaaradda deegaanka daaqa iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka puntland ayaa waxay magaalada garowe ku qabatay shir aqoon iswadaarsi ah oo looga hadlayay xoojinta dhaqangelinta xeerka maareynta deegaanka shirkan uu soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka puntland mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradda laamaha ammaanka garsoorka xerilaalinta iyo howlwadeenada kale ee ka tirsan wasaaradaha dowlad goboleedka puntland markaan dhegeystaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqada saaka waxaa la diyaara saare cabdi mahadsanid
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilowno sarafka lacagaha qallaabta ee suuqyada magaalada jowhar boqolka dollar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya saddex malyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex malyan iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka dollar ayaa la kala siisanaya soddon kun iyo shan boqol halka bixinta la kala siisanaya soddon dhibic toddobo markana micishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya afar iyo toban dollar iyo bar bariiska familiga ayaa la kala siisanaya haafkiisa toddoba iyo toban dollar haafka bariiska xamsa ayaa la kala siisanaya lix iyo labaatan doolar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya afar iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaana intervela ayaa la kala siisanaya toban doolar baastada makarooniga kartoonkeeda ayaa la kala siisanaya toban doolar saddexlaa saliid macsarada ayaa la kala siisanaya lix doolar iyo bar halka cadiyada la kala siisanaya shan doolar markana dalaga koombada digirta ayaa la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah koombada misigacdeeda ayaa la kala siisanaya lix iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa nagin markaana xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo kooxda kubadda cagta ee arsenal waxay ku jirtaa meeshii ugu hooseysay ee shaxda brimer leaga marka la eego boqolkiiba goolaha laga dhaliyay ciyaarta furan tan waa tiro xiise leh oo jima hara uu ka tirsan tog sports doonayo inuu ka hadlo kadib markii uu ka cawday in gares ay caajis yihiin in la daawado iyadoo sagaal kulan la ciyaaray arsenal waxay hogaanka brimer leaga kaga jiraan afar dhibacood oo ka sareeya kooxaha kale iyagoo ku guulaystay toddoba kulan islamarkaana hal kulan keliya laga badiyey kooxda ka dhisan waqooyiga london waxay ku holan tahay inay raadiso koobkeedii afraad oo xiriir ah laakiin cayaaryahankii hore ee tottenham ee qadka dhexe hara ma uusan xiiseenaynin daawashada ciyaartaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa radio wisnay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa cambaareeyey wararka sheegaya dilal loo geystay bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka bayaan uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in saameynta dagaalka ku yeeshay dadka rayadka ah ay tahay mid naxdin leh iyadoo loogu baaqay xubnaha golaha inay mas-uuliyadda dilalka sharciga ka baxsan iyo xarigga aan sababta lahayn lagula xisaabtamay ciidamada r s f tom fletcher oo ah mas-uulka ugu sarreeya arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobey ayaa golaha ammaanka u sheegay in ciidamada r s f ay u sheegeen in ay dad xidheen isagoo intaa ku daray in iyadoo haweenay iyo gabdho la kufsanayo dadna la dhaawacayo ama la dilayo muuqaalo laga duubay ciidamada gurmadka deg dega ah ee dalka suudaan ee la yidhaahdo r s f ayaa beriyey eedeymaha sheegaya in cisbitaal ku yaala magaalada la yidhaahdo elfasha ee waqooyiga darufa ay ku dileen in ka badan afar boqol oo qof afyeen u hadlay ayaa sheegay in shacabka ay ka carareen magaalada islamarkaasna aanay jirin cisbitaallo la shaqaynayay markii r s f ay la wareegtay magaalada isbuucii hore qodobkaasi dibadda ayaan ugu dambeeyay guud ahaan warkii saakay ee aad ka dhagaysanayseen radio wisnai stuudiisa magaalada jowhar nabadgelyo subax wanaagsan